faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr imaam raadiyo cadaado jawaar
halkaanigu rediyo cadaadu waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isku yeer dhammaan xisbiya siyaasyada ee waddanka ka jira xisbiga mucaaradka wadajir ee hogaamiye cabdiraxmaan cashkuur warsame oo dalba kasoo horjeesta kulanka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka dalbaday xisbiya siyaasada ee waddanka ka jira banaanba xoogan oo looga soo horjeeda maamulka gobolka banaadir oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho dowladda kenya oo magaalada madheer xabsi guri ku gelisay mas-uulin uu hogaaminayo madaxweyne ku-xeenka koowaad ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam madoobe oo amray in ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland la geeyo gobolka gedo ay ku marisan yihiin dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ciidamo ka amar qaata maamulka somalilan oo mas-uuliin ka tirsan xisbiga mucaaradkaha waddani ku xihay magaalada berbere ee somalilan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu duukaran warka duuree reediyo cadaadu goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur sabdiya taarikhday ku asiisan tahay saddex labaatanka bisha nofembar sannada labaatan toban sagaal warka duhur maanta waxaa soo saaray mahad nuurar axmed anigoo xasan ayaa idin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isgu yeer dhammaan xisbiya siyaasadda ee waddanka ka jira dhinaca kale waxaa kulankaasi ka soo horjeestay xisbiga mucaaradka ah ee uu hogaamiyey cabdiraxmaan cabdishukuur warsame cabdifataax imome elkacsi ayaa warkaan faahfaahinaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu kulan isugu yeeray dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee sida ku-meelgaarka ah ugu diiwaangashan guddiga doorashooyinka qaranka xisbiyadan siyaasadeed ee dalka ka jira gaar ahaan kuwa ku diiwaangashan gudigudiga doorashooyinka qaranka ayaa kulanka uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo villa soomaaliya ugu firdiyey waxa ay dhammaan la filaya inay maanta ay ka qaybgadaan madaxda xisbiyada ayaa lagu wargeliyey in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku casuumay kulan islamarkaana looga baahan yahay inay kasoo qaybgalaan kulanka oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka dhaco xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kulanka ah ayaa waxa uu madaxweynaha iyo weliba madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa intii uu socdo waxaa looga hadli doonaa sida warar hordhac aanu ku helin oo arrimaha doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan sanadka labada kun iyo labaatanka iyo labaaha siyaasadda haatan uu marayo dalka xaalkiisa iyadoona madaxda xisbiyada hadallo kooban ay u jeedin doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida aanu wararkan ku helino iyadoona la filayo in waxyaabo far badan oo dowladda uu hoggaanka u hayo maxamed cabdulaahi farmaajo oo qaldaadkeeda ay gashay islamarkaana looga baahnaa in xisbiyada siyaasadeed ay ka hadlaan lagu caburiyey iyadoona tabashooyinka ay qabaan ay u gudbin doonaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa xisbiyada kala hadli doono nooca ay noqon doonto doorashada la filayo in ay ka dhacdo labada kun iyo labaatanka gudaha dalka soomaaliya waxaana wararka la helayo ay tilmaamayaan in xisbiyada uu kulmi doonaan ay yihiin kuwa taageersan dowladda federaalk soomaaliya ha yeeshee la tilmaamayo in dhammaan xisbiyada dalka ka jira ay noqonayaan dhinaca kale xisbiga uu hogaamiyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa isagu qaadhacay in uu ka qaybgeli doono xisbigiisa kulanka uu isugu yeeray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa sheegay in uusan ka qaybgelaynin xisbigiisa kulanka uu isugu yeeray dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee sida kumeelgaarka ugu diiwaangashan guddiga doorashooyinka qaranka isagoona sheegay in tabashooyinkai uu qabo ilaa i meel laga soo saaro uusan ka qaybgeli doonin kulankaasi cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa ah hogaamiyaha xisbiga wadajir isagoona si weyn u dhaliilsan hoggaanka uu majraha u hayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan calakeyre isagoona ka tabanaya weerarkii lagu soo qaaday gurigiisii weliba wiilashii laga dilay isagoona dhowr jeero horey uu ka dacwooday maxkamadaas waa isagoona dhowr jeer hore ugu dacwooday beesha caalamka inkastoo aan ilaa iminka dacwadiisaan meel loo dhigan banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo maamulka gobolka banaadir ayaa ka dhacay maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya banaanbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo lacago dheeraad ah oo lagu soo kordhiyay gaadiidleyda ka howlgasha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa beelka ayaa saake waxa uu ka dhacay isgoosada waaweynka ee qaarkoodii magaalada muqdisho isgoosida banaanbaxyada ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah isgooska jardiinka towfiiq iyo fagax waxayna darawalada gaadiidka dadweynaha ee b l-ka ay ka cabanayaan lacago dib loogu soo dhogay oo laga joojiyey markii la xiray wadooyinka oo ay awoodi waayeen inay tagaan xamarweyne kaasoo gaarigu ay ku sheegeen inuu yahay kala wareeg qaar ka mid ah gaadideedla ayaa sheegay inay ka banaanbaxayaan lacagta dib loogu soo celiyo oo gaaraysa laba dollar waxaana qaadataa dowlada hoose ee muqdisho iyadoona aan wadooyinka loo furin waxayna sheegeen inay u dacwoodeen booliska balse aan wax laga qaban cabashadooda gaadiidleyda ka shaqeysa inta u dhexeysa fagax towfiiq ilaa jardiinka ayaana shaqada joojiyay iyadoona aysan ahayn markii ugu horreysay oo gaadiidleydani ay shaqo joojin iyo banaanbax ay ku dhaqaaqaan mid ka mid ah darawalada kaxiya gaadiidka beelka oo la hadlay idaacadda ka hay magaalada muqdisho ayaa sheegay in waqtigani ay ka banaanbahayaan lacagaha dheeraadka lagu soo kordhiyey islamarkaana aysan awoodin iyadoona ay usii dheertahay sida uu sheegay inaan loo furin wadooyinkii aan u baahnayn aan ku shaqeylayn ayuu yidhi abuukar xuseen aafow oo ka mid ah gaadiidyada ka shaqeysa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoosida toofiiq jardiinka ilaa iyo fagax
horta biyaaleyda magaalada muqdisho caasileeda darawaliintooda saacado mar waliba waxaa nagala qaadaa saddex bilood lacag afartan iyo toddoba doolar eh waa gartay waxaana ugula soo diray waxaan ugula soo diray boono laba doolar eh haye magaaladii afarta gees way ka xiran tahay maantana sidaa u shaqeynaya caawaad u badan noo soo baxaysaa lacag laba doolar ama saddex doolar marka maga go-daa biirkeena iyo jaraatigeena iyo gaariga caasiga maga go-daa waa may waayahay ka hor dibadbixiina wax cabashaa ma u gudbiseen maamulka gobolka banaadir iyo waxaad canshuuraha ha dhowr iyo toban mar dhowr iyo toban mar aa gudbinay waa banaanbaxnay waa nagala joojiyey markii banaanbixii aan joojina anagana oo tartiibkeena awal ido iska xiran magaalada aan ku socono ma mar labaad daran nagu soo celiye doonadi waa banaanbaxna haddana anaga saaki waxaan xirnay darjiinka ilaa iyo fagax marka cabashadaasa muujinayna in nagala celiyo oo boonadaas iyo waxaasii ma awoodno annaga biali masaakiinaana waddada way xiranta waddada noo faano boonadooda waxoogan cashirtada naga qaataan diyaara la nahay waayahay inta dibadbaxa aad wadeen saakay wax mas-uuliyiina oo idin imaaday oo idila hadla ma jiraan a gudoomiyaha degmada nala hadlay fagax nagala hadlay wuxuu yidhi boono qabta idin keento kaceliyo waxaan soo jeedinaynaa in wadooyinka naloo furo lacagta boono lacag walba oo cashuura oo caasiga laga rabana diyaara la nahay inaan iska bixin
wadooyinka xilan ee caasimadda ayaa keenay xaalad adag oo ay ku shaqeeyaan gaadiidleydaha dadweynaha waxaana xilligii gudoomiyihii markaasi ka horreeyey kan haatan haya allah u naxariistay injineeriisu gaadiidleydaha laga yeereeyey lacagihii laga qaadi jiray taasoo haatanba markuu dhinto kadib lagu soo culishay islamarkaana ay ka cabanayaan cabdinaasir maxamed maxamuud raadiyo cadaado magaalada muqdisho dowladda kenya ayaa magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bare waddanka kenya xabsi guri ku gelisay wafdi uu hogaamiyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan wararka aan ka helina gobolka gada ee koonfurta soomaaliya ee maamulka jubbaland ayaa waxay kusoo waramayaan in xabsi guri madaxweyne ku-xigeenka jubbaland looga dhigay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bare ee waddanka kenya halkaas uu safar ugu tegay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamed sii aadan oo maalmaha muuqanaya qaybo ka mid a gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa waxaa loo diiday dhammaan gobolka gedo inuu boqosho ugu tago islamarkaasna uu la kulmo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee maamulka jubbaland ay kala wareegeen iyo maamulka degmooyinka gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaana u suurta gashay inuu safar ugu tago magaalada mandheere ee gobolka gedo waxaana u suurta gashay in safar uu ku tago magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya halkaas oo la sheegay in xiriir ay wada sameyn maamulada degmooyinka gobolka gedo iyo maamulka gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ay suurta gashay in xabsi guri madaxne ku-xigeenka jubbaland looga dhigo gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ee maamulka jubbaland axmed bare sheekh oo la hadla raad iyo hadaado ayaa wuxuu inoo xaqiijiyey in wafdi uu hogaaminaya madaxne ku-xigeenka jubbaland oo ka kooban golaha wasiire maamulkaas jubbaland ay maanta xabsi guri ay ku yihiin guri ku yaala magaalada mandheere ee gobol qoyi bareeg waddanka kenya wuxuuna sheegay in mas-uuliyiinta maamulka jubbaland laga mamnuucay tegitaanka gobolka gedo ee maamulka jubbaland kadib markii u gacan galay dowladda federaalk soomaaliya oo xisad xun iminka ay kala dhexayso maamulka jubbaland ee fadhigoos yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland axmed madoobe hagardaamooyinkiisii kama tanasulin wuxuu usoo diray wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha amniga cabdiraxmaan cawar iyo nin la yidhaahdo maxamuud siid oo asnaha madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland koobaad iyo nin kale oo taliyaha ciidamada u ahaayoo la yidhaahdo jenaraal dhuumaal laakiin nasiib daradooda dhammaantoodaba waxaa diiday shacabkii gobolka gedo oo joogay afarta degmo ceelwa balow xaawo luuq iyo beelow waxayna sameeyeen dagaal iyo mudaharaad ay kaga soo horjeedaan wayna iska celiyeen waxayna joogaan ilaa hadda maqaamka militariga ee mandheera ilaa waxaa xabashada loo gudbiyey dadka deegaanka reer mandheera ee soomaaliyeed ee deriska aan nahay waxaana loo sheegay inaysan noqonin awal waxaan ogeyn inay ciidamada kenya ay xoog kusoo dhex mari jireen kadibna ay dabatallo ka geysan jireen gobolka gedo laakiin waxaan u sheegnay in hadda ay hoyi u noqdeen niman burcad ah oo doonaya inay abaabul qabiil iyo isku dhufasho beeleed ay ka sameeyaan mandheera iyo iyo ceelwa arrintaasna ayna naga qabanin walaalaha iyo soomaaliyeed oo degan ceelwaaq iyo maxaa la dhihi jiray magaalada mandheera waynana aqbaleen sidaas bayna hoteelada ooga cayriyeen waxayna hadda ku jiraan qaamka militariga ee kenya
axmed bare sheekh oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ee maamulka jubbaland oo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee fadhigu siya kismaayo looga baahnayn inay tagaan islamarkaasna ay booqdaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxayna sheegeen in tegitaanka gobolka gedo ee jubbaland ay dhibaato ay ku tahay horumarka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo ee jubbaland waxaan soo jeedin lahaa inay nimankaas ay u tanaasulaan shacabkooda iyo dadkoodana ay u turaan kala qaybsanaan iyo dagaal iyo colaadna aysan u abaabulin dowladda soomaaliya ee federaalka ee dowladda dhexe ee maantayto inay soo taageeraan axmed madoobe iyo waxa uu ku jirana ay iskaga tanasulaan hadday yeeli waayaanna dowladda waxaan ka codsanaynaa inay soo qabato sida wasiirka amniga ee jubbaland ee hore ee u hayso kuwaasna ay gacan biraha ugu soo qabato kana qabato bulshada gobolka gedo ee jubbaland waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana gobolkaas gedo uu u gacan galay dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay la waraagtay dhammaan ciidamada jubbaland ugu qaabilsanaa gobolka gedo islamarkaasna ku sugnaa magaalooyinka beled xaawo luuq doolow iyo sidoo kale magaalada garbahare ee gobolka gedo ee jubbaland degmooyinka gobolkaasi maamulkooda ay sheegeen inaysan aqoonsanayn maamula jubbaland oo ka jira gobolka gedo islamarkaasna ay la shaqaynayaan dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa amray in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland la geeyo gobolka gedo ee jubbaland oo ay ku muransan yihiin gacankuhayntiisa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland cabdiqadir cabdiraxiin aadan ayaa warkaan faahfaahinay xiisad u dhexaysa ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka axmed madoobe ayaa weli waxay ka jirtaa qeybo ka mid ah gobolka gedo waxaana gobolkaasi socdaal ku maraya madaxweyne ku-xogeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan warar aan helayna waxay sheegayaan in maxamuud sayid aadan socdaalkiisa durba uu ka bilaabay qaybo ka mid a gobolka gedo isagoo ku horumaray degmada ceelwaaq ee gobolka gedo horaantii bishan ayaa ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalku waxay u diideen maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland inuu gudaha u galo degmadaasi waxaase dadaal dheeraada oo ay bixiyeen odayaasha dhaqanka degmada ceelwaaq lagu guuleystay in madaxweynaha jubbaland waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland uu degmada galo dabadeetana uu la kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa intaasi kadib haddana waxa uu ambabaxay degmada baled xaawo ee gobolka gedo waxaana arrintan ay ka dhalatay xiisada waxaana warana helin ay sheegayaan in ciidamada itoobiya oo daacad u ah farmaajo ay diideen in gudaha uu galo degmada baled xaawo maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland sidaasi la mid ah odayaasha dhaqanka degmada baled xaawo ayaa markii dambe waxay ku qanciyeen maxamuud sayid aadan in duleedka degmada baled xaawo uu kula kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka waxgaradka ah ee ku sugan gudaha degmadaasi walow markii dambe arrinkaas uu aqbalay arrintan ayaa markii dambe sida ay wararku sheegayaan waxaa loo gudbiyey dhacdooyinka qabsada madaxweyne ku-xigeenkamadaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed isaan axmed madoobe waxaa la sheegay in madaxweynaha jubbaland uu amar siiyey wasiirka arrimaha gudaha jubbaland isagoo ku amray in dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gedo ay si dhaqsaa u yimaadaan magaalada kismaayo ha yeeshee waxaana loo sheegay in qaar ka mida guddoomiyaashaasi ay diideen guddoomiyaha degmada luuq guddoomiyaha degmada ceelwaaq iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada baled xaawo ayaa warara helin waxay sheegayaan in dhowaan ay u yeereen ciidamada etoobiya shuruudihii ay hordhigaan ciidamada etoobiyana waxaa qeyb ka ahayd in aysan la kulmi karin madaxweynaha jubbaland amarada magaalada kismaayana aysan qaadan karin taa beddelkeedana ay ku shaqayn doonaan amarada ka soo baxa magaaladatan muqdisho iyo sidoo kale kuwa ka yimaada dhinaca etoobiya gaar ahaana ciidamadooda ku sugan gobolka gedo warar hoos ayaa intaasi waxay ku darayaan in saacadaha soo aadan laga yaabo in xilalka laga qaado ku dhowaada afar guddoomiye degmo oo ka tirsan gobolka gedo kuwaasoo la sheegay in haba yaraatee aysan u hogaansamin amarada ka soo baxa dhinaca maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo maxamuud sayid aadan isla maanta waxaa la filayaa haddii ay macquul tahay inuu booqasho ku tago xarunta gobolka gedo ee garbahaarey waxaana la filayaa in halkaasuu kula kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada walow dadka ku dhaqan degmada garbahaarey oo daacad u ah filla soomaaliya aysan hadda ku qanacsanayn hadda sida ay wax u wadaan maamulka jubbaland iyagoo ka tabanaya qodobo dhowra cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaadow magaalada muqdisho mahadsana saaxiib ciidamo ka amar qaata kuwa somalilan ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka hawadani ku xiray magaalada berbere ee somalilan magaalada berbere ee somalilan ayaa waxaa lagu xiray saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga wadani ee somalilan kuwaasoo dhammaantood u qaabilsana magaalada berbere iyo deegaanada hoos yimaada magaalada berbere ee gobolka saaxil wararka ugu dambeeyan ka heleyna magaalada berbere ee somalilan ayaa sheegaya in ciidamada somalilan ay xabsiga adhiin mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ee mucaaradka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani somalilan u qaabilsan gobolka saaxil ee somalilan sheekh suleymaan siciid cali oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in asaga aan la xirin balse ay jiraan shaqaale ka tirsan xisbiga wadani oo xarintooda ay tahay berbera kuwaasoo xabsi la dhigay sheekh suleymaan siciid cali waxa uu sheegay in adag wuxuu yihiin falalka gurdhacanna weli ay wadaan maamulka muuse biix cabdi waxaan maqlay webetri oo warkaasi uu soo gaadhay waxaanaan ku arkayay facebookyada iyo ayuu aada ugu arkayay runtii warkaa waxba kama jirin xisbiga iyaga mas-uuliyiin baa ka xidhan xogayihii guud iyo afhayeenkii xisbiga xisbigu waxa uu iclaamiyey guddoomiyaha xisbiga in gobollada dalkao dhan xafiisyadooda la ysugu yimaado halkaana wixii wacyigelina la ysku gaadhsiiyo taageerayaasha xisbiga arrinkaa waanu kala sinnayn gobollada dalkao dhan waanu iclaaminay runtii markaa safar yaroo kadisaba oon isla aada laba noqotid baa ila fogaaday oon degaankan jigjigo oo runtii anugu aan de ganacsina ku jiro iga yaro galay kaasaa keenay inaan dadki ay laba noqodna aan ugu talagalay wuxuuna ay maalin qura ahayd aan isweyno deedna dadku iyagaa aliftay in dacar buruq baa laga qabtay madheeraa lagu xidhay aniga madheero layguma xidhin dowladdu sabab ay xidho ma garanayo oo dee nin muwaadina baan ahay xisbi mucaarada ka tirsan wax ceebaa lana aangiisan marka kiis aan galay ma garanayo xataa dadka qaar baa igu yihi wuu baxsaday dee nin la eryanayo wax galay baa baxsada nina maalin ma baxsado markaasuu se runtii anigu waxaan ka mid ahay dee mas-uulka gobolka saaxil ee xisbiga wadani baan ahay wixii xisbiga iyagu fulinayana waa ka fulinaynaa gobolka saaxib wax dhiboo bara saabka iga soo gaadhay taleefon waan ku wada hadalay salaan guud si kastaba ahaatee xaaladda magaalooyin kugu waaweyn deegaanada somalilan ayaa ah kuwa degan marka laga yimaado magaalada berbera oo sidaa maqlayseenbaa lagu xiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee somalilan iminkana warada degaan uga soo gaaraya magaalada caasimada ee muqdisho gaari qarax lagu xiray ayaa goordhow wuxuu ka qaraxay sida warar kala duwan oo kasoo baxaya qaraxaasi ay sheegayaan isgoyska soobe daqiiqado kadib qarax kale ayaa waxsna waxaa laga maqlay isla gaarigaasaa qarxay gudahiisa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo goordhow ka dhac isgoyska soobe ee magaalada caasimada ee muqdisho gaariga qarxa qofna sida warar kala duwan ay sheegayaan ma uusan saarnay waxauna yaale goob baabuurta la dhigto oo ku taala ee isgoyska soobe ee magaalada caasimada ee muqdisho lama oga cidda lahayd gaarigaasi qarxay waxaana sidoo kale ee waxyaala ka soo gaartay goobo ganacsi oo meeshaas ku yaallay ma jirto wax war ka soo baxay lama ammaanka balse saaxiibada waxay kusoo korra warkaasi qaraxa ka dhacay muqdisho waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socdaan waxaana warar ugu dambeeya ka daalacan kartaan page internetka ku dhalan www radiocadar com warkii duuru ood kala socoteen radio cada wanaagaantaas warka duuraha soo saaray mahadnu raxmad cumar axmed muraham suxeefa iyo sharmaako suley ayaa si wada jira u farsameynaya anigoo xasan ayaa idin warramayay cid warka uga sogaa soo maqlaya qoraal sawirada waxaad dib ugu heli karaan bejka internetka ku leenahay www radio com intaan warkan warkaxay dib u kulmi doono saaxiibadana dhegeysanayo duhur wanaagsan